dunida waxaa maanta laga xusayaa maalinta xuquuqda aadanaha ee tobanka disembar meelo fara badan oo dunida ah oo ay soomaaliya ku jirto waxaa ka dhacaya tacadiyo ka dhana xuquuqda aadanaha sahre cabdi axmed oo stuudiyaha ila joogta ayaa warbixintan ka diyaarsay xuska maalinta xuquuqul insaanka iyo weliba qaar ka mida tacadiyadii sanadkan ka dhacay gudaha soomaaliya maanta oo kale qaramada midoobey waxay u asteysay maalinta xuska loo sameynayo xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ka dhacaya caalamka soomaaliya oo ku taalla geeska afrika burburna uu soo gaaray hannaankeedii dowladnimo muddo ku siman dhowr iyo labaatan sannana aanan degganayn waxaa ka dhacaya gafafka ka dhanka ah xuquuqda aadanaha dilalka wariyaasha beegsiga hoggaanka dhaqanka kuwooda ka arrimiya siyaasadda qaraxyada iyo kufsigu waxa ay gelayaan sannadkan kii ugu darnaa hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa diiwaan geliyey sannadkan oo in la dilay tiro ku dhowdhow siddeed iyo toban suxufi oo ku guda jiray howlahooda shaqo kuwo kalena la dhaawacay halka qaar kaloo badanna ay ka barakaceen guryahoodii xasan shire sheekh waa guddoomiyaha dalladda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee afrika waxa uu sheegay dhibaatada jirta sannadkan inay tahay mid sii laba lixaadsanayso waxyeeleenta suxufiyiinta iyadoo meelaha qaarkoodna la dareemayo xoogaa nabadgelyo ah oo ay dowladdu gacanta kusii dhigayso sanadkan waa sanad musiibo ay ku dhacday dadka suxufiyiinta ah ee soomaalida sida aad ka warqabtid sideed iyo toban suxufi baa la marayaa sanadkan keliya oo maaragtay gacan ka gar daran oo abaabulani ay toogasho ku dishay suxufiyiin kaleetoo fara badan way dhaawacmeen qaar wadanka dibadiisa iyo gudihiisa bay joogaan dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha weli waxay ku jiraan waxaan la yidhaahdo enforced silence aamusnaan ayaga ay kusoo isku soo rideen maxaa yeelay si furan oo opena uma dhaqdhaqaaqi karaan oo hadday dhaqdhaqaaqaan gacmaha qarsoon ee bistolooyinka wata ayaa madaxa xabad uga dhufanaya waxaa jiray barakacyo waxaa jiray inkastoo aan ku dhahayay waxaa combersate garaynaya dad naqanayay waxaa jira kufsigii weli wuu jiriyaa dadka soo barakacay ee i d b yada ku jira iyo iyo isla-cidiliyadii baa lagu wadaa iyo maaragtay cunooyinkii iyo macaawinooyinkii loogu talagalay oo dad horjoogayaala ay leexsadaan ay qaataan waxaa jiro gabdhaha yaryarka ah weli xadgudubyadii oo ayaa lagu wadaa dilalka wariyaashu waxa ay keentay in suxufiyiin badan oo howlahooda shaqa ku guda jira ee u cararaan waddamada deriska ah halkaasoo daryeel la-aan iyo shaqo la-aani ay ku haysato magaalada nairobi waxa ay ka mid tahay meelaha suxufiyiinta ugu badan ee dalalka deriska ay ku carareen cali muuse cabdi waxa uu ka mid yahay rugcadaayaasha suxufiyiinta soomaaliya waxa uu walaac ka muujinayaa xaaladda suxufiyiin badan oo jooga halkaasi dhibaato weyn ayaa haysata runtii qaarkood maaragtay hay-adda qaramada midoobay ugu qaybsan qaxootiga un c r markii ay tagaan ay ka codsadaan mandate ama maaragtay ogolaanshaha ay ku joogi lahaayeen dalkaas ee qaraabada midoobay ay wakiilka uga noqon lahaayeen ayaa markay soo galaanba warqad yar waxun baa la siiyaa meel iska sii taalo lix bilood kadib qaaday muddadaa lixdaa biloodana waxa weeyaan waxay ku joogayaan dalkii sharci maaragtay mugdi ku jiro taasoo suurtagal ka dhigaysa inay boolisku markay doonaan qabsadaan inay maaragtay markii ciidamada nabadgelyadu ay meel baarayaan ay saameyn ku yeelato taa waxa u dhea shaqala-aan baahsan oo aanay waxba heli karin kuwa u shaqeeya hay-adaha soomaaliga iyo hay-adaha kalena waxa ay qaataan lacag yar oo markaa toddobaad noloshooda aan ku filayn marka runtii nairobi waxay tahay meelaha suxufiyiin soomaalida aada ugu dhibaatsan yihiin waa tahay haddii aan bal dib ugu yara noqono sababta suxufiyiinta soomaaliyeed loo bartilmaameedsanayo maxaa ay tahay waxay tahay wax caddaana taasi dad badan ayaa waxayna raalli ka ahayn waxa ay suxufiyiintu sheegayaan iyo suxufiyiintu warar ka soo baxaya waxayna jeclaan lahaayeen qaabka iyagu rabaan in wax loo sheego waxase nasiibdaraha kooxahaasi ma soo isma soo cadeeyaan ama shaksiyaadkaasi marka wax la cambaaraynayna way la cambaarayaan dilkaa dhacay waxayna yidhahan saameyn kumaanaan lahayn haddana dadka suxufiyiinta waxaa loo dilaa wax xirfadooda la xidhiiro oo keliya runtii xadgudubyada wakhtigan soomaaliya ugu darani waxaa ka mid a xaddi badan oo kufsiya iyadoo haweenku ay bilaabeen inay sheegtaan dhibaatooyinka lagula kacayo sahre maxamed axmed waxa ay ka tirsan tahay xarunta horumarinta haweenka soomaaliyeed ee s w d c waxa ay ka warantay dhibaatooyinka haysta hooyooyinka soomaaliyeed ilaha waayahan dambe aaday zaa'id u ahaayeen waagoor xoogaa iska hogaan maxaa jira ayagiyan badli soo sheegi jirin oo qarsan jiray laakiin habalkay yimaada waxay garteen in la daaweynayo in wax loo qabanayo in maxaad xoogaa yar nabadgelyo ay jirto ay dacwoon karaan marka saas daraadeed numberka haddu aada zaa'id u yahay dilba bisha ka dambeysa xoogaa waa soo ziyaadaysay inkasta dhinaca xataa amnigana oo soo ziyaaday oo ay noqotay in ingiriiskii iyo haydihii ka shaqeynayay xadgudubyada ay isla shaqeeyaan lasoo qabto qaar la xukumo marka waxaad soo dheeraad xoogaa dheeraad noqota xataa inay dhibaatooyin dhacdhaceen oo xagga gabdhaha gabdhaha iyo haweenkii iyo caruurtii iyo marar qaarkood waxyaala aan lagu kasin jirin dhaqanka soomaalida iyo diinteena islaamka muqdisho maanta waxaa ka dhacay kulan ay kasoo qayb galeen ururada bulshada rayidka dowladda soomaaliya iyo weliba ciidamada midooda afrika saraakiishooda halkaasi jooga dhammaantood waxay isla asteeyeen soomaaliya inay ka jiraan xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha kasakow in soomaaliya ay ka jiraan xadgudubyo ka dhana xuquuqul insaanka oo dhan kastaba hareeyey ayaa haddana caqabadaha ka jira waddanka waxaa ka mid a iyadoo aanan lagu dhiiran karin soo bandhigista kiisaska qaarkood iyo dabagal toosa oo lagu sameeyo dadka geesanaya waxaa taasi la mid ah xarumaha ka shaqeeya xuquuqda aadanaha oo howlwadeennadooda ay si hooso aamusnaan ay ku jirto ay u gudanayaan shaqooyinkooda cabsi iyaga soo food saartay awgeed dhinacyada isku haya siyaasadda soomaaliya ayaa la sheegayaa dhammaantood inay gelayaan xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha warbixintaasi sahre cabdi axmed ayaa inoogu diyaarisay magaaladan washington maantana waxaa dunida looga dabaaldegayaa maalinta xuquuqda aadanaha ee caalamka